xarunta cusub caafimaadka lagurgeli degmada elwaaq ee gobolka geda iyo weliba walbadan ku bedeli doontae baahiyo sharduwin ee langabi adeegyada caafimaadka oo horey deegaanka neen ku jarna mid lagu wada helo qalabka caafimaadka oo dhammaystiran iyo oona hirgelintiisa isku kaaladeen waxaana ku mid ee waxgaradka deegaankaiyo dhalinyarada degmada weliba munaasabada xaraga lagu ku jira isbitaalka cusub oo weeladaasa degmada elwaaqa gobro ku hayay iskuduwaha wasaaradda caafimaadka jubbaland maamulka degmada odayaalka dhaqanka deegaanka bilaan dhalinyaro ganacsato iyo mas-uuliyiin kala hana ku mid ee mas-uuliyiinta iyo hubnooga sharduwanaaye ee ku qaybgalay munaasabada iyo weyba ka dheeradana muhiimada degmada iyo deegaanada hoosgoyo usa angley isbitaalkan cusub ee degmada la guurgeli oona sheegay in wakhtigii lambaahan ay usukooye meeshii noo keeneen waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baa u mahadsan yihiin oo waa soo dhoweynaynaa waxaa waaye isbitaalkii waan kaga maaranay gediga shishe ilaahay haddinaa hananaa la rabaa reer elwaaq inay hantaan inay dhaqaalaystaan isbitaalkooda dadkii ka shaqaynaya waa wiilashoodii dadkii meesha ku dhalay dadkoodii weye intaba waxaa la rabaa in ma aragtay dadkii sabood la siiyo dhaqaatiirtii sabood la siiyo meelaha xoolaha ka soo galaya in laga xiro waxyaabaha ma aragtay oo isbitaalka aan u fiicnayn oo dhan laga joojiyo wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda jubbaland wasiiru dowlaha wasaaradda amniga guddoomiyaha degmada cabditaari oo hay-adda turukeed aad taqaanaan yurub dhammaantiin odayaasha dhaqanka maamulka degmada gudoomiye ku-xigeenka dhammaantiin waxaa idinku salaamay salaamtu salaam assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi wakti badan runtii lama hayo oo meesha dee intaan kormeerkii hawsha ku jirnaa wakti iska ahayd hadalka intiisa badan guddoomiyaha yiri inta kalena kolley akhyaarta dambe oo iga dambeyn doontaa dhihi doonto waxaan rabaa dardaaran yar insha allah inaan aniga warkayga inta badan aan kusoo koobay iyo mahadcelin hay-adda ku wajahan turuker waxaa weye waan ku faraxsannahay maanta inaan halkan joogno inaan isbitaalka degmadan oo guddoomiyaha uu ka soo sheekeeyey wakhtiyadii iyo taariikhihii lasoo maray iyo baahidii loo qabay maantana inoo muuqato inaan xarig jarno idiin daahfurno dhismahan iyo maxaad tidhaahdaa daawada naloo keenay iyo guryaha naloo dhisay iyo isbitaalkan inaan ilaabsanno oon lexjeclo yeelannaa nagala rabaa insha allahu tacaala waxaan rajayn doonnaa inaan lexjeclo yeelan doonno oon ilaabsan doonno waxa noogu shaqaynaya waa dhallinyaro dhakhaatiira oo annagu aan dhalnay oo meesha noogu shaqaynaya dhakhtar sarena in la keeni doonay hay-addu naga ballanqaaday iyadana waa sugaynaa insha allahu tacaala howlo badan oo dhismo ka maqanna waa naloo samayn doonaa marka waxaan idin faraynaa annagu inaan lexjeclo samaysanno oon ilaalsanno meeshaan wixii ka maqan sida deerka oo kale sida dhismooyinka oo kale waxaasoo dhan codsigeedii iyo dhakhaatiirta waxa ka maqan iyo qalab ka maqanna waa lagu soo dari doonaa marka sidaas la'alligeed waxaa mar koowaad iyo mar labaad aan u mahad celinaynaa ilaahay caza wajalla oo noo oggolaaday inaan helno meelaan maxaa tidhaahdaa caafimaad ahaan aan u tagno
saaka waxaan markhaati ka nahay oo aan goobjoog ka nahay isbitaal caalami ah oo looga kaaftoomay ay ahayd in looga kaaftoomo isbitaalladii qofkii halkaa ku dhaawacmo gabadha umalayso qof kasta oo xanuunsan waxay ahayd waxaa loo gudbinayey ceelwaq kenya iyo meelo ka shisheeye marka baahidaas waa ilaahay waa naga kaaftoomiyey saaka isbitaal caalami ah la dhis gacan ku hayntiisa waxaanu rabnaa maamulka degmada iyo bulshada iyo amniga inaad iska kaashataan oo aad ma garanaysaa labada gacmood ku qabataan maxaa yeelay dadku bulshada waxaa xukuma dhaqanka waxa kaloo dhan waa iska ma garanaysa marka arrintan saaka nasiib baa u yeelateen waad mahadsan tihiin bilow ah bukaan socodun wey wax yaroo bilow ah weye gabdhihii ku dhalaayey gediga kale ee lacagaha lagu jaajgaraynaayey unbay maaragtay hadda ay naga saaciideen inaan meeshaan si nabad ah ee gabdhaheenna ku umulaan reer ceelwaq insha allahu tacaala inta dhiman hay-adda torokeerna codsi waa u diraynaa wasaaradda waa garab taagannahay inay maaragtay barnaamijkaas qaab qaab kastoo advocacy ah oy ku heli karaan inaan u samayno isbitaalka cusub ee weeladaasa degmada eelwaaq ee gobolka geda iyo wayba nagada doone koo si guud ay usa ankuwada faa'iidaysada doonaan bulshada deegaanka